bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dowr wanaagsan kusoo dhawaada warkanta hornimo idaacadda dalsan
qodobada wararkeena aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo booqday qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha puntland ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare oo kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi jabaan
ciidamo kala dhex galay maleeshiyo beeleed dagaal khasaare geystay uu dhex maray
al-shabaab oo hor lama filaana ka soo saartay doorashadii ka dhacday dalkaasi kenya
ciidamada dowladda oo la wareegay deegaano horleh oo ka tirsan gobolka shabeellaha
howlgallo dad lagu soo qabtay oo laga fuliyay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan
etoobiya oo sheegtay in ciidamadeedu ay isaga baxeen magaalada koobo ee waqooyiga ah gobolka amxaarada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha sideedaad labada kun labaiyo labaatanka haatanna u diyaargarooba warkii duhurnimo oo dhammaystiran
aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa maanta si wada jira waxay u kulmeen qaar ka mid a xarumaha wasaaradda ee maamulka puntland ee garowe cabdisalaam deefo ayaa warkan inoo faahfaahinaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ayaa halkaas waxa uu kulmo kala duwan waxa uu kulmo kala duwan uu kula qaatay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyo qaar ka tirsan wasiirada soomaaliya iyo sidoo kaleente xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka puntland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa oo markaas ku sugan muddo saddex maalmoodaha garowe ayaa waxa ay maanta ay kormeereen xarumaha muhiimka ah ee maamulkaasi puntland isagoona sidoo kale ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee puntland iyo horumarada ee ka gaareen dowlad dhiska soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaana sidoo kale waxa ay kulan duceydo markaas kulamo hordhaca ah ee la qaateen wafdiga markaas ammaanraade madaxweynaha puntland said cabdulaahi deni iyo golayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka puntland madaxweynaha ayaa sidoo kale xalay waxa uu kulan casho sharafa uu ku maamusay puntland saciid cabdulaahi deni madaxweyneha uuna ka qeyb galay waxaana madaxweynaha markaas loo soo gelbiyey ama markaas loosoo bandhigay arrimaha ku saabsan dowladda federaalk ee soomaaliya sidii markaas laiskaga kaashan lahaa iskaashiga dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland oo markaa la sheegay in madaxweyne siciid deni uu aada uga xumaaday doorashadii kadib magacaabinsa ilal wasaare xamse cabdi bare taa oo markaa la sheegay in dhinacyadu ay ka kala fogaadeen inkastoo warar qaar aan helin ay sheegayaan in la isku soo dhawaaday qodobada qaarna la isku fahmay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in maalmaha soo socdo dib ugu soo laabto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya
sinid ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ayaa kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee jabaan warkan waxaa eegaya wariyaheena cali aadan axmed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu kulan daceed kula yeeshay magaalada tunis uu ka socdo shirka caalamiga ah ee tigad wasiirka arrimaha dibadda ee jabaan yoshima hayashi labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka taariikhiga ah iskaashiga iyo waxbaad qabsiga ee u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo jabaan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha ayaa u mahadceliyey dowladda jabaan taageerada dhinacyada kala duwan leh ay siiso dowladda soomaaliya wasiir hayaashi ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay xoojinta xiriirka ganacsi amni iyo siyaasadeed isagoo intaa raaciyey inay gacan ka geysan doonaan barnaamijyada horumarineed ee wax loogu qabanayo shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ku sugan magaalada tunis ee dalka tunisiya halkaas ugu qaybgalayo shirka caalamiga ah ee tigad ee looga hadlayo horumarinta afrika ciidamo ayaa la kala dhex dhigay maleeshooyin walaalaha ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena saleymaan cadaala ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaan kuwa qaybta kooiyo labaatanaad ayaa maanta kala dhex galay laba maleeshiya beeleed oo labadii maalin ee lasoo dhaafay uu dagaal xoogan uu ku dhex maray deegaanka labako leh ee ku yaala waqooyiga gobolka galgaduud ciidamada dowladda federaalk ayaa ku guuleystay inay kala dhex galaan maleeshiyadii dagaalamayey islamarkaana waxaa la joojiyay dagaalkii dhacayay waxaana xaalada deegaanka labakole haatan tahay mid degan oo aan wax rasaas ah aysan ka dhaceynin horar la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay ku sugan labakole ay ku howlan yihiin sidii sidii loo kala qaadi lahaa maleeshiya beeleedka hubeysan ee halkaasi ku dagaalamay iyadoo saraakiisha hogaamineysa ay wadaan dadaal heshiis lagu kala dhexdhigayo dhinacyada dagaalamaya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkii dhex maray labada maleeshiya beeleed waxaana dagaalka la xaqiijiyey inay ku dhinteen inta uu socday in ka badan shan iyo toban qof oo isugu jiray labada dhinac iyo dad shacab ah halka shan iyo soddon kalena ay ku dhaawacmeen deegaano ka tirsan gobolka mudug iyo galgaduud ayaa waxaa xiliyada qaarkood ka dhaca dagaal beeleedyo iyo dilal qorsheysan oo salka ku haya arrimo la xiriira aanooyin qabiil iyo dhuldaaqsimeedyo galmudug ayaana horey u kala dhex gashay maleeshiyo halkaasi ku dagaalamay ciidamada dowladda ayaa la wareegay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose warkan waxaa eegaya waryaheena xuseen washington ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka siddeetan iyo saddexaad iyo siddeetan iyo afraad guutada afar tobanka oktoobar ee ciidanka xoogga dalka iyo kuwa admis ayaa waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgallo karana dagaalamayaasha al-shabaab ee ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada janaal ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo howlgallo ay ka sameeyeen ciidamada saraakiisha hogaamineysa howlgalka ciidamada ayaa sheegay in al-shabaab lagala wareegay tuulooyinka kale ah beeraha baay siigaale malable iyo buulo arundi oo dhammaantood hoostaga deegaanka janaale ee shabeellaha hoose taliyaha ururka afartan waa siddeetan iyo afraad guuto afar iyo tobanka oktoobar laba xidigta laba xidigle cali mahdi beerdidle oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in howlgalka intii uu socday ay ku guuleysteen inay soo saaraan minooyin al-shabaab ay ku aaseen wadooyinka wasadarku dhigay wuxuu intaa ku daray taliyaha ciidanka in ay miinooyinkaas laga soo saaray waddada isku xirtaa deegaanada buufo bacaade iyo janaale oo ay doonayeen in al-shabaab lagu dhibaateeyo ay ku dhibaateeyaan shacabka ayuu hadalkiisa sii raaciyay isagoo intaas kusii daran shabaab ay khasaaro ugaarsiiyeen ciidanka xoogga dalka ayaa muddooyinkii dambe waxay howlgallo ka dhinaa al-shabaab ay ka wadeen deegaanay degmooyin ka tirsan gobolada dalka waxaana howlgalka haatan uu ka socdaa intiisa badan gobolka hiiraan oo ay kalaoo ay kula wareegeen ciidamada deegaan hor leh oo ay ku sugnaayeen shabaabka iyadoona howlgalkaas ay hogaaminayaan guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo uu ku jiro taliyaha ciidanka xoogga jenaraal odoa yuusuf raage
xuseen xuseen al-shabaab ayaa war ka soo saartay doorashadii ka dhacday dalka kenya war ay soo saartay waxda warfaafinta u qaabishan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa looga hadlay doorashadii dhowaantan ka dhacday gudaha dalka kenya islamarkaana ku guulaystay william ruto al-shabaab ayaa sheegtay in dowladda dalka kenya ay martay doorashooyin islamarkaana muran badan dhaliyey markaana ay ahayd doorashadii in muddaha la sugayay islamarkaana ay ahayd doorasho wakhti badan qaadatay waxaana al-shabaab ay sheegeen in dowladda kenya haddan fursad haysato islamarkaana la doonayo ciidankeeda ay kala baxdo duulaanka kusoo qaaday sida ay sheegeen gudaha dalka soomaaliya waxda warfaafinta dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sidoo kale warkan soo qortay lagu sheegay in dowladda dalka kenya ay uga digayaan in ciidankeeda ay sii joogaan marka la dhaariyo madaxweynaha dalkaasi william ruto islamarkaana ciidankeedu ay kala baxda qaaso qeybka admisa gudaha dalka soomaaliya waxaan uga digeen ciidamada dalka kenya inay sii joogaan gudaha dalka soomaaliya waxaana sidoo kale ay sheegeen in ay warqadda ay soo saareen waxda warfaafinta islamarkaana lagu baahaya barahooda ay sheegeen al-shabaab ay uga digayso guudahaan ciidamada ku sugan gudaha dalka soomaaliya gaarahaan kuwa kenya maadaama doorashadii waddanka lasoo gabo islamarkaana weji cusub ay yeelanayso hogaanka cusub ee dalkaasi kenya loona baahan yahay in dowladda kenya ka fikirto ciidankeeda inay sii joogaan in kale waxaana ay sheegeen inay digniin iyo weliba tala soo jeenayn u dirayaan ururka al-shabaab ciidamada kenya ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya taa ay ku sheegeen inay tahay in ciidankoodu sida ugu dhaqsiyaha badan ay kala baxaan gudaha dalka soomaaliya
howlgal dad lagu soo qabqabtay ayaa laga sameeyey xaafado ka mid ah magaalada muqdisho sida warkan ay ku eegeyso waryaheena ilhaan axmed ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa howlgallo ka sameeyey degmooyinka yaaqshiid iyo warta nabadda ciidamada booliska oo ay kusoo qabqabteen dhalinyaro howlgalka ay ciidamada booliska sameeyeen ayaa lagu soo qabqabtay rag dhalinyaro u badan oo lagu tuhmayo falalka amni darro ee waqti- muddadii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada muqdisho howlgalka ayaa ujeedkiisu ahaa xaqiijinta amniga caasimadda ayadoo muddooyinkii u dambeeyey ay soo badanayeen dhaca tuugada ku hubeysan tuureeyada iyo biskooladaha halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana waxa aad ku dhegeysanaysaan dowladda itoobiya ciidankeeda ayaa la sheegay inay isaga baxeen magaalo ku taalla gobolka amxarada ee koobo arrintan ayaa timid kadib markii ciidamada dowladdu ay ka hor yimaadeen islamarkaana weerar xoogan ay kala kulmeen kooxda t b elfta ee weerar kusoo qaaday deegaana amxaarada ay ku leeyihiin xadka ay wada wadaagaan labada maamul ee tigray weliba gobolka amxaarada ciidamada etoobiya ayaa la sheegay inaysan si rasmi ah u xaqiijin ka bixitaankooda magaalada koobo oo ku taalla xadka labada magaalo labada maamul ay wada wadaagaan ee t b lft weliba maamulka amxaarada horey dowladda etoobiya ayaa ku eedeysay kooxda t b lft in iyagu ay ka dambeeyeen dagaalkii dib ugu qarxay qeybo ka mid ah waqooyiga dalkaasi guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii duurnimo oo idaacadda dalsan aad ka dhagaysanayseen cidda wararka iyaga ay seegaan waxay dib uga eegi kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio dalson com
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel